أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda silibiyadda maraykanka ayaa soo saartay go'aan ka dhan ah dadka itoobiyaanka ah ee ku nool gudaha maraykanka urur gaaleedka igaad ayaa sheegay inuu si aad ah uga xumaaday go'aanka dowladda eritreya ee ay kaga baxday ururkaas macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay barashada dugsiga dhexe ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka munaasabadda ay arday bandhig cilmiyeed oo ku samaynayeen ayaa ka kala dhacday wilaayaadka baay iyo bakool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin seebtiha taariikhdii hijiriguna ay tahay labaiyo labaatanka jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door koroona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda silibiyadda maraykanka ayaa soo saartay go'aan ka dhan ah dadka itoobiyaanka ee ku nool gudaha dalkaasi haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare maamulka saliibiga ah ee donald trump ayaa soo saaray amar uu dalkiisa kaga saarayo dadka itoobiyaanka ah ee sharci la-aanta ku jooga gudaha dalka maraykanka kristinom oo ah xogayaha amniga gudaha maraykanka ayaa ku dhawaaqday go-aan sheegaya in la joojiyo magacaabista xaaladda ilaalinta kumeelgaarka ah ee itoobiya afhayeen u hadlay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha maraykanka ayaa isna sheegay in wakhtigeedu xadidan yahay xaaladda ilaalinta gaarka ah oo aan ahayn mid lagu helo degenaansho rasmi ah muwaadiniinta itoobiya ee aan haysan sharci ay ku joogaan maraykanka ayaa lagu amray in si iskood ah ay muddo lixdan maalmood gudahood uga baxaan gudaha maraykanka cidda awaamiirtaasi fulisa ayaa lagu wargeliyey inay heli doonaan tigid diyaaradeed oo bilaash ah gunno bixitaan oo kun dollar ah iyo fursado mustaqbal oo la xidhiira socdaal sharci ah oo ay kusoo geli karaan dalka maraykanka itoobiyaanka aan haysan sharci uu ku joogo gudaha dalka maraykanka ayaa lagu wargeliyey inuu mutaysan doono xarig iyo musaafiriin wixii ka dambeeya saddex iyo tobanka bisha labaad labada kun lix iyo labaatan iyadoo lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay waaxda amniga gudaha maraykanka maraykanka ayaa nidaamkan ilaalinta gaarka ah ee la siiyo dadka ka soo jeeda dalalka ay dhibaatooyinku ka jiraan ee jooga maraykanka waxa uu horey ugala noqday dadka soomaalida ah ee ku nool dalka maraykanka gaal donald trump oo go-aankan soomaalida ka dhanka ah afkiisa kaga dhawaaqay ayaa wixii intaa ka dambeeyey wuxuu dardar xoogan sii geliyey dagaalka dhinacyada badan ee uu ku beegsanayo bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha maraykanka iyo dalkooda soomaaliya mahadsanida caliyare urur gaaleedka igaad ayaa sheegay inuu si aada uga xumaaday go-aanka dowladda eritreya ay kaga baxday ururkaasi sida uu ku waramayo yaasir maxmed war-saxaafadeed saacado ka hor uu soo saaray urur goboleedka igad ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin go-aanka ka soo baxay dowladda eritereya ee ururka ay kaga baxday waxaa lagu sheegay bayaanka in eritereya ay ku dhowaad labaatan sano iskeed uga maqneyd igad balse ay dib uga mid noqotay shir madaxeedkii dhacay juun tan iyo markaas igad waxay sheegtay in eritereya aysan ka qaybgelin shirarkii iyo howlihii ururka uu muddadaasi yeeshay igad waxay tilmaamtay inay muddadaasi ay naawilaysay oo ay diyaar u ahayd wadahadal balse eritereya ay ka baxday iyada oo aan soo gudbin wax talo iyo isbeddel ah oo khuseeya ururka ugu dambayn waxay igad ku boorisay eritereya inay dib u qiimayso go'aankeeda oo ay si buuxda ugu soo laabato ururka bayaanka ayaa soo baxay saacado kadib markii eritereya ay shaacisay inay isaga baxday igad oo ay ku eedaysay inuu ku fashilmay waajibaadkii loo igmaday urur goboleedka igad waxaa xubno ka ah dalalka dhaca geeska afrika sida jabuuti etoobiya kenya yuganda suudaan koonfurta suudaan soomaaliya iyo eritereya oo iyadoo haatan isaga baxday mahadsanid yaasir macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka degmada jamaama ee wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey waa munaasabad nooceeda oo kale wilaayaadka islaamiga ah ay naadir ku tahay waana macallimiinta degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ciidanka mujaahidiinta ku wareejinaya agabyo kala duwan oo xoolo nool ay ku jiraan munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada jamaame ayaa ka dhacday gudaha magaaladaasi waxaana ka soo qayb galay noocyada kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka iyagoo bogaadiyey hawshan ugubka ah ee ay ku dhaqaaqeen macallimiinta beledkooda macallimiinta maanta deeqda alaabta keenay oo ugu talagalay walaalahooda fuquurta ku jira mujaahidiinta aad baan ugu mahad celinaynaa waa mahadsan yihiin macallimiintana waa lagu yiqiin weligood safka hore inay jihaad kaga jiraan inay xabadda ridaan iyo inay infaaqa bixiyaanba hadda maanta infaaqii bay keeneen timir saliid kitaabo alaabooyin kala gedisan aad iyo aad ayaan uga mahad celinaa macallimiinta jamaame khaasatan annaga haddaan odayaalka deegaanka nahay go-aanaha la qaatay go-aanada la qaatay waxaa ka mid ah in gaal la iska difaaco macallimiinteennii odayaalkeennii walaayadeennii kulli garbaha is haysanaa insha allahu tacaala maanta maalin aan ka awood badan nahay inaan gaal iska dhacin wallahi ma jirto haddii loo malaynayo ina insha allahu tacaala mujaahidiinta iyo macnaha iyo muslimiinta waxoogaa daciifa ku amaad laleeyahy ma jirto waxaas intaasi kadib mid ka mid ah macallimiinta degmada jamaame ayaa munaasabadda ku soo bandhigay noocyada agabyada ay mujaahidiinta ku wareejinayaan khaasatan haddaanu nahay mucallimiinta ee ku nool degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose deeqda dhaqaale ee noocay kala duwan leh hadday tahay timirta haddii uu yahay adiga iyo idaha ee haddii ay tahay saliidda cadayda ama saliidda sisinta iyo kitaabada xisbul muslimka daqda ayada ah waxaan ugu talagalnay mujaahidiinta waxaan ku wareejinaynaa waaliga degmada oo wakiilka ah waaliga gobolka sheekh axmed abu yuunus xafidahum allahu tabaaraka wa tacaala tallaabadan ay qaadeen macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ka dhiga degmada jamaame ayaa noqon doonta mid ku dayasho mudan waxaana ay u muuqdaan kuwo ka dhabaynaya hawsha ay hayaan ee ah barista qur-aanka kariimka waad mahadsantahay walaalka bukhaari munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay waxbarashada dugsiga dhexe ayaa ka dhacday degmada jilba ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe faahfaahinta warkan waxaa haya cismaan axmed uubow waxay ahayd xaflad si heersarah loo soo agaasimay laguna casuumay marti sharaf isugu jirtay culimo waalidiin mas-uuliyiin maamulka iyo macallimiinta iskoolka alanwaar iyo madarasada suldaan cabaas ee ka wada furan magaalada jilib waxaana ujeedka xafladdu ahayd in shahaadooyin la guddoonsiiyo ku dhowaad konton arday oo ka soo gudubtay marxaladda koowaad ee dugsiga hoose ee iskoolka alanwaar iyo madarasada suldaan cabaas ardayda oo isugu jiray wiilil iyo gabdho ayaa la siiyey shahaadooyin ku saabsanaa marxaladdii ay ka soo gudbeen iyadoona sidoo kale abaalmarinno la siiyey ardayda kaalimaa hore ka galay imtixaankii laga qaaday munaasabadda oo ay dad fara badani kelimaad ka jeediyeen culimmadii ka hadashay waxaa ka mid ahaa sheekha mufasirka ah ee sheekh cabdulqaadir wuxuuna ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada cilmiga jamiica almuslimiin waxaa laga rabaa cilmiga ama aqoonta ilaahay siiyey inay ku camal falaan saas darteeda culimmadu waxay dhihi jireen ama yidhaahdaan alcilmu bilaa camalin ka shajar bilaa thamar aqoon baad yeelatay waxbaad maqashay waxbaad akhrisatay cilma alkitaabi wasunna iyo wixii lagu gaaro wasaa'il ah waxaa cilmiga hadda laga sheekaynayo waxay u adeegayaan cilma alkitaabi wasunna taa macnaheedu marka waxa weeye inama alcilmu alcamal masalada aan xoojinno ruux kasta oo muslim ah ha ku dadaalo diintiisa inuu ku camalfalo wakhaasatan dalabatalcilmiga ayagu waa dad aqoontii hadda inay kororsadaan diyaar u ah waa dad yaryar waa dad wax baran kara waxa ay barteen hadda noo noo soo bandhigoon aragnay waxaa afkooda ka baxayay ragga dalabatalcilmiga ah ee ardada yaryare meesha jooga dad badan ma haystaan dad waaweyn baan aqoonin qaar ka mid a ardayda xafladda loo dhigay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsanaa waxyaabihii lagu soo baray madaariista ay dhigtaan كلكم جد وهمة وعلى الأخلاق قمة في الخضوب المدل همة قدوة للحائرين ومرحبا بالحاضرين أقول لإخوتي الطلاب أبارك لكم هذا الإنجاز الباهر لقد كنا نجوما تسعى لتحقيق الأحلام وها نحن اليوم نقضف أولى ثمار جهدنا والأمة الإسلامية تنتظرنا لا تدعوا عقارب الزمن تقف بل استمروا في العضاء والبناء إن التساتير الوضعية ليست إلا أفكارا شيطانية جاء بها الغرب لمحاربة الإسلام والمسلمين وعلموا عملاءهم المنافقين ليضلوا ويفسدوا الأمة الإسلامية لذا الحذاري فالحذاري من من أفكار الغرب ومؤامراتهم الكيدية وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إننا طلبة مدرسة الأنوار الأساسية مع أننا في نضال مع الأقلام والدفاتر إلا أننا لا نغفل واقعنا الأليم الذي نعيش فيه واقع أليم لا يستطيع المسلم إذا تصفحها أن يكمل النظر إذ يرزح مصر النبي وأهله تحت وضعة اليهود الغاصبين وتتلقى الأمة ضربات من الخذلان والخزي خصوصا أهلنا في غزة العز والصمود My dear teachers and students and other guests, those gathered here, really I am very glad to stand in front of you. And today I want to say something about education.
waxaan ahay ardayaed ka mid ah ardayda ka qalin bedelanaysa dugsiga hoose ee madrasada al anwaar una gudbi doonta fasalka toddobaad ama dugsiga dhexe ee isla iskuulka al anwaar waxaan marka ugu horeysa u mahadcelinaynaa allah oo inoo suurageliyey qabsoomidda xafladan qiimaha badan iyo farxadan aan muddada sannadaha ah wada sugaynay marka labaad waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinaynaa cid walba walba oo kaalin mugli ka qaadatay waxbarashadeena maanta aad ayaan u faraxsanahay waxaan qaatay kaalinta koowaad iyo shahaado qaali ah jaahiso oo lacag ah bifadlilaahi wa nicamih intaasno juhdiya aan soo wadnay maanta waxaana la guddoonsiinayaa shahaadooyin qaali ah ay nagu talagashay maktabad tarbiya watacliim allah subxaana watacaala ayaa maanta iska leh uma maktabad tarbiya watacliim waxaan ka qalin jibiyey dugsiga hoose ee madrasada anwaar waxaan u gudbay dugsiga dhexe ee madrasada anwaar waxaan galay kaalinta labaad waan ku faraxsanahay waxaan qaatay jaahiso iyo shahaado waxaana la siiyey shahaadooyin aan aad ugu faraxnay insha allah waxaan sii wadan doonaa waxbarashadeena macalimiinteeda iyo mujaahidiinta iyo waalidiinteeda waxaa leeyahay ilaahay miisaankiina xasanaad ka saaro waxaa kaloon u mahad celinayaa waalidiinteeda sharafta iyo qiimaha qaayaha badan oo intaan dhan igu soo dhabar adeegay maamulaha madarasada al anwaar ayaa ka sheekeeyey waxbarashada madarasada iyo dufcooyinkii ka qalan jibiyey dhanka kalena wuxuu ka hadlay dufcada hadda loo dhigay xafladda ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala waxaan u fadhinaa dafcadii lixaad oo ardayda al anwaar ardayda maanta fadhida ay shahaadada la siinaya la guddoonsiinaya waa toddoba iyo afartan arday toban arday waxay ka soo baxeen macadka suldaan cabbaas waxaa loo soo wareejiyey iskuulka al anwaar say ugu dhammaystirtaan waxbarashadooda dugsiga dhexe soddon iyo toddoba ardayna waxaa ka socotaa iskuulka al anwaar iskuulkoodii ay joogaan waa u qalamadelanayaan ardayda hadda noo fadhiisatay ee imtixaanka shahriga waa saddex boqol labaatan iyo lix arday saas darteed marka ilaahay baa barakeeyey subxaanahu wa kama marnayn waalidiinta oo iyagana kelimaad farxadle ka jeediyey munaasabadda michael sinsheege walbarashada geega maanta bannaanka yaalle dugsiga anawaara furunya dugsiga suldaan abbaasa furunya walbarashada geega bannaanka yaalle wal hadda geega la weydiiya ma jiro falyatanaafasu lmutanaafasuuna alla ka jirge maanta ninkii walbarad waayo aktiyaarshe leeme usulemishilaaya wadhanaanshe walbarashada halka dadaalo ilaahay khayr alla asinsiyo walbarateen walbarashada halka dadaalo dadka oo waalidiinta ayaa ka tirsanya marka mayle macalimiinta oo juhdigan bihiyen fa jazaakum allaahu khayru jazaa lana ilaahay siinka abaalmariyo aakhirada ilaahay miisaankan allaa siinka kabo ardayaal may siin lanee waxaa barateen insha allah labalaaba anka fadheetan waxbarashada dadaala meri la abuuriyeetan hadda waxbarashadan abnigaanad isin haaghaysadan dida dhiigshe marka eena walka barateen dhiiggaas inaan dayacna dadkii oo markaa en ilmuqasho onku qeybgalnana maylanee nimin yoo fadhiga ka kaca iskoolka alanwaar ayaa ka mid ah iskoolada ka furan magaalada jilib waxaana wax ku barta boqolaal arday kuwaas oo si lacaglaan ku dhigta iskoolka alanwaar waad mahadsantahay walaalka dhuubow mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduud ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka marwaan maxmed ayaa tafaasiisha warkan haya اليوم حفلة حفظك القرآن اليوم حفلة حفظك القرآن waxay ahayd munaasabad loo qabtay arday dhammaysay xifdinta qur-aanka kariimka ah taasoo ka dhacday deegaanka ceel la helay ee hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda ardaydan ayaa tiradoodu gaaraysay ilaa toddoba arday waxayna ka qalinjibiyeen madrasada imaamu bukhaari ee deegaanka ceel la hele waxaana munaasabadaasi ka soo qaybgalay bulshada deegaanka iyo sidoo kale waalidiinta ardayda xifdisay qur-aanka macalinka madrasada imaamu bukhaari ayaa madasha ka jeediyey kelimada ugu warbixinaya madrasada iyo qaybaheeda haddaan u soo galo qaybaha waxbarasho oo madrasada madrasada sida horeba loo sheegay waxay ka kooban tahay saddex qaybood oo ugu caansan qaybta koowaad waxaa la yidhaahdaa qismu tacliimi alqiraa'ati waalkitaaba ardada in la baro kiciska midda labaad oo maaragtay madrasada laga barto waxaa weeyaan taxfiidu alqur'aani alkariim qur-aanka kariimka ah in la xifdisiiyo ardada markay kasoo gudbaan qaybtaas markay kasoo gudbaan in qur-aanka kariimka la xifdisiiyo waxaa kaloo madrasadu ay leedahay qayb kutubba lagu barto kutubada cilmiga ah oo yaryar oo loo yaqaano almutuun alcilmiya intaasi kadib ardayda dhammaysay xifdinta qur-aanka kariimka ayaa goobta ku soo bandhigay bandhiga cajiib ah oo ay ku soo bandhigeen waxyaabihii ay madrasada ka barteen إن هذا القرآن يهدي للتي هي قوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة موجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره الحمد لله مقع الله أنكو بالله اللي هي القديم أي الأول اللي هو الريي اللي هي الباري مخلوق أبو ري ثم مركز كبعدي صلاته أمانة الله على المختار نبي لدور تدوشي ساي هاتي وبعد انت أزدبديت هاك قادو سيرة الرسول رسول كسيرة سقادو منظومة حالة أي تايم اللو قبيي موجزة الفصول فسلدي من لصوكو بيضو أه مولده نبي قدر شديسو في عاشر الفضيل بشي فضل قبل تبن كذا أي آتي ربيع الأول بش ربيع الأول أه عمل في سنة كمرودية لكن ما لكن المشهور مد عن بعضي كتبت الوقرة ثاني عشري لوية تبنك ربيع الأول أي هاتي في يوم الاثنين مال اثنين أي ها- أي هات ضلوع فجره واجد الله عيسى ووافق العشرين لباتنك وافقسن من نيسانا بش نيسانا أو أبريل ليرادو وقبله نبي دلشديسي وقبله نبي انت صدى لنكور حين أبي أبيس قريديسا حالا دواتي ما هو أعظم الذنوب عند الله أعظم الذنوب الشرك بالله والدليل قوله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ugu dambayntii waalidiinta ardayda madrasada imaamu bukhaari ayaa u mahad celiyey macalimiinta madrasada imaamu bukhaari siday ugu dadaalayaan waxbarashada carruurtooda iyagoona u duceeyey waxa aan u mahad celinaynaa ilaahiga weynaay oo maanta qur-aanka sidaas noo baray ama noo sahlay ayaan mahad weyn u celinaynaa waxaa kaloon mahad u naqaynaa oo iskale ilaahay dartiisa aan ugu mahadnaqaynaa macallimiintii ka soo shaqeeyay arrintan oo hawshaan maanta inoo suurageliyey oo ay noqotay ceel la helay meel maanta wax lagu barto waa wax aan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay macallimiinta aad u dadaashay oo ilaahay fadligiisa maanta ku dadaashay qur-aankaas oo owlaadayada qur-aanka baraysa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu jannadii aakhiro inuu ilaahay ka waraabiyo culummada ilaahay khayr badan ha siiyo waa culummadanadii juhdiga ku bixiyeen ardadanadii ay waxbareen iyagoo dan iyo daruuf walba iyo dhib walbaba ugu dulqaadaya waxaan leenahay ardadane oo maaragtay uun ku dhiiri gelaa juhdiga iyo tartanka aad bixideen labanlaab madrasadan ayaa qayb ka ah madaarista qur-aanka kariimka ee muddo sannado ah ka furan wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud taasoo ay ka aflixeen dufcooyin fara badan oo xifdiyey qur-aanka sidoo kalena halkaasi ku bartay kutubta mutuunta ah ee muhiim ku ah dhallaanka soo koraya waad mahadsantahay marwaan munaasabad ay arday bandhig cilmiyeed ku sameeyeen ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo bakool aynu ku hormarno wilaayada bakool iyo xasan cabdiraxmaan abu xasaan أيا مدرسة البلال أجبناك أجبناك أي أسلمنا الأمر لله أجبناك أجبناك أيا من دوم والليل ننسى عن العلم ألا هبوا أيا طلبا إلى علمي وعرفاني ardayda madarasada bilaal ibnu rawaax ee deegaanka yorkoyo oo ka mida deegaanada hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya aqoonta madarasada ay ku barteen ardaydan bandhigan oo ka dhacay bartamaha deegaanka waxaa kasoo qaybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan maraaqyada deegaanka wuxuu ahaa bandhig muujinaya heerka aqooneed ee ardayda wuxuuna farxad geliyey bulshadii bandhigga goobjoogga ahayd oo ay ugu horeeyeen waalidiinta dhashe ardaydan bandhigga sameynayay sidan ayuuna ahaa bandhiggii ardayda ay sameeyeen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟
حالنا طيب ماذا تفعله؟
أتوضأ ليسهل الوضوء هل تعرف شروط الوضوء؟
نعم ما هي؟
النية ثم ماذا؟
أن يكون الماء الذي نتوضأ به ظهورا مباحا ثم ماذا؟
إزالة ما يمنع وصول الماء إلى المحل المطهر به مثل ماذا؟
مثل الطين والعجين والعلق والطرافي ونحوها أحسنت يا أخي بارك الله فيك وأنت وجزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتساهمني أن أسألك أسئلة تدور الحول المدرسة سلني منها ما بدا لك ما اسم مدرستكم؟
مدرسة بلال ابن رواه أين تقع؟
تقع في قرية يكو في محافظة هدر في ولاية بكورة الإسلامية ماذا يدرس فيها؟
يدرس فيها علوم كثير منها علوم دينية وعلوم دنيوية وأخير متى افتتحت المدرسة؟
افتتحت المدرسة عام المنصرم الثالث عشر من شهر ربيع الثاني شكرا على معلوماتك الحكيم أنت أولى بالشكر إلى لقاء الآخر afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo goobjoog ahaa halkii bandhigan ay ku sameynayeen ardayda ayaa sheegay in wax lagu farxa ay tahay in indhahooda ay arkaan aqoonta carruurtan ay xambaareen waxaana uu si gaara oo la hadlay waalidiinta iyo bulshada deegaanka shalay awlaadnimadii iskoolkun lisheenay lambadana usu diyaaranin hayni lahka oo sidii lisheeni heerkii maraan argahaytan kulley wadanka leylis roog langa awlaadis beerfalahayan irin daajiyahayan geeka heerka islaamka maraw amanghayn awlaadu walbarashada ka marahay argahaytan lankii oniji maylaraay wadanka ley deginaay waana dugsuun insheegn amba iskoolku nidaamiga insheegn heer humada ada geeka roogda is argahayd maykalena emeelk wangaale iyo afka lakiinkahaay emeelk wangaale afka lakiinkahaay dhan malabka onaytoy meeleraay oo sokorkamay macaanga afkalakiinkahay malabka sokorta onayto afkalakiinkahay maykalena aan sokora afkalakiinkahay sokorta afkalakiinkahay aan hilba afkalakiinkahay hilbka afkalakiinkahay aan alena dadka alaalan alaalanka inugisu dhali liinsheegna oo dugsuun nidaamiga liinsheegna iskoolka liinsheegna maysiinka baagay qabiilka haddiisin atin ciyaalkin iniisin sheentan walbarsatan onog isin walbartan isinsan anfahe maylarahay muslimiinta anfahe gaarhaan maylarahay adika anfahe madarasada bilaal ibnu rawaax ee deegaanka yoorkoyow waxay hoos tagtaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee bakool waana madaraso soo saari doonto jeel xambaarsan cilmiga sharciga iyo midka maadiga idam alleh إلى علمي يقود بنا إلى فردوسة العليا أيا أشبال الأنصار أناديكم إلى العلم أجيبوا داعي الله إلى أمني وإيماني sidoo kale bashiir muxidiin hawayman ayaa warbixin inooga diyaariyey munaasabad ay arday bandhig cilmiyeed ku sameeyeen oo ka dhacday wilaayadaasi أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا maaxadka qurduba ee degmada buulafulay waxaa markii ugu horraysa la furay xaruntiisa magaaladan sannadkii kun afar boqol labaiyo afartankii hijiri waxaana uu caan ku yahay bixinta duruus taya leh oo ku salaysan culumta idaariga iyo diraasaadka islaamiga ah waxaa tan iyo markii laga hirgeliyey magaaladan uu noqday hormuudka kobcinta aqoonta iyo sidoo kale akhlaaqda iyo tarbiyada jiilka soo koraya maxadku waxa uu sannadkii lasoo dhaafay uu soo saaray arday ay sahaydood u ahayd aqoonta hufan ee macadka uu bixiyo waxaana ay ahayd dufcadii ugu horraysa oo ka qalinjibisay macadka taasoo mid bilow u ah guulaha baaxadda leh ee macad ku hiigsanayo dhowaan waxaan ka qayb galnay munaasabad bandhig cajiib ah ay ku soo gudbinayeen ardayda macadka qurduba ee degmada buulafulay kuwaasoo soo bandhigayay aqoonta iyo heerarka ay marayaan xagga waxbarashada iyaga oo dhanka kale muujinaya dadaalada hagarla'aanta ah ee maamulka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada baay uu geliya macadkan ardayda macadka qurduba ayaa soo bandhigay aqoon kala duwan oo ka mid ah duruusta ay ku qaateen macadka أقدم إليكن كلمة الشكر وتقدير عمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومن هذا المنطلق نتوجه بالشكر والتقدير إلى مكتب التربية والتعليم كما نقدم خالص شكرنا وتعظيم تقديرنا وثنائنا للإدارة وهيئة التدريس معهدنا القرضبة وكذلك نشكر الولاية باية الإسلامية وعلى رأسها الشيخ حمزة أبو جعفر حفظه الله ومكاتب التنفيذ في الولاية وفي مقدمتهم مكتب التربية والتعليم لدعمهم وتشجيعهم وتعليمهم على أكمل وجه ونقول لهم جزاكم الله خيرا جزاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات بصب وجبان فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه sidoo kale kelimaad qayim iyo gabayo hal abuur leh ayay ardaydu soo jeedinayeen muddadii uu socday bandhiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم أن أول من وضع تاريخ الهجرة الإسلامية هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل تعلم أن أول من أمر بضرب الدراهم والدنانير إسلامي هو عبد الملك بن مروان هل تعلم أن أول من أطلق عليه لقب أمير المؤمنين هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه waxaa bandhigan goobjoog ahaa guddi ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kormeer ah kuwaasoo ardayda ku dhiirigeliyey waxbarashada mawaadiic fara badan ayaa ka baxday ataqwa aljihaad fii sabiiliillaah fadlulcilmi intaasoo dhan iyo wixii la halmaala ayaa ka baxay marka waxaan idinkula dardaarmaynaa awalan bitaqwallaahi subxaana wa tacaala haaniyan waxbarashadu inay qiimo leedahay adinkab waa u jeeddaan aayaddii qur-aanka gabadh ay akhrinaysay waxay ahayd qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun dadka aqoonta leh iyo dadka aan aqoonta lahayn ma siman yihiin jawaabtu waa maya ilaa nabigu uu yidhaahda calayhi salaatu wasalaam dariiqa aad cilmigu ku maraysid aad raadinaysid dariiqaas wuxuu kugu ridayaa dariiqii jannada ayuu kugu ridayaa bandhigan oo ahaa mid si wanaagsan loo soo agaasimay ayaa goobta ka dhigay madal ay ardaydu ku muujiyeen kartidooda fahamkooda iyo siday ugu helan yihiin barashada cilmiga shareecada iyo maamulka waxaana halkaasi ka muuqday ifafaalo wanaagsan oo muujinaya in jiilka soo baxaya uu leeyahay himilo sare iyo aqoon dhaxalgal ah
يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات
walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda oo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landuluse xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu